madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan gaara ku yeeshay maanta madaxtooyada jabuuti ayaa si qoto dheer iskula soo qaaday arrimaha degmada gaar ahaan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada labada madaxweyne ayaa si gooniya xoogga saaray arrimaha ammaanka gaar ahaan nabadgelyada iyo xasiloonida soomaaliya maadaama booqashadan madaxweynaha soomaaliya qayb ka tahay howlgalka admis siday xaqiijiyeen ilo xoogogaali madaxweynaha jabuuti ayaa soo dhoweeyey uga mahad madaxweynaha soomaaliya dadaalka xooga badan ee dowladda soomaaliya ugu jirto xasilinta nabadgelyada soomaaliya iyadoo tallaabadaasi ay horseed wanaagsan u tahay qaabkii guud ahaan loogu soo dabaali lahaa soomaaliya nabadgelyo iyo xasiloonni laysku hadlayn karo sidoo kale labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday sii xoojinta xidhiirka walaalnimo ee taariikhiga ee u dhexeeya labada dhinac ee jabuuti iyo soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay fiidnimadii booqashaha howleed oo afar iyo labaatan saacadooda ku yimid jabuuti iyadoo booqashadan ay la xidhiidho safar madaxweynaha soomaaliya uu ku mareeyo dalalka qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee atmis rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti